qultu waxaan ihi haddaan nawaawahay falow wujida haddii la helo fii nikaaxi lmajuusi nimankaa dabcaabudkaa nikaaxooda awishubhati ama ismoodsiis ayaa waxaa lagu helay bintun hiyo ukhtun inan walaal ah warisat bilbunuwati inannimaday ku dhaxli waqiila waxaa la bihimaa labadoodaba way ku dhaxli culimadu waxay waxyaalo fara badan niman maskaxdooda aada u furan tahay bay ahaayeenoo wax wal oo suurtagal aba way qadareen waxyaalo badan oo laga yaabo imika yacni in lala yaabo ama islaamnimo aan ku suurto gelaynin ayay qadareen maanta laakiin dee nimankan yidhi nolosha gees walba bal waanu kaga imanaynaa dee ayaga agtooda ka suurtagal ah oo imika dee gaaladaa iyo reer yurubka iyo maraykankaasi hooyadii buu guursanaya walaashii buu guursanayaayo waxaan b b c da waa hore ka maqlayay koonfur africa ahayd inan inanay walaaliyiin bay guursatay markaasay tihi waan iska furayaa oo si aan ka yarna haddau raalli geliyo isagana mar u guursado ayaan isaga furayaabay tidhi ka weyn marka wax la qariibsan kara maaha oo maanta dee kuwaasoo hadday inoo yimaadaan oo inaga dhex shaqeeyaan oo dabeedna ay inagu dhex dhintaan iyagoo noocaas ah dee dhexalkoodii xaggaynu ula kacaynaa dee wadaadadu xilligaasay kasii hadleen oo yidhahdeen bal hadda haddii ay waxyaalahooda wa isku wax isku walaaqmaan oo bal ibnu aadamka wax walibaa ka suurtagalay way sii fardiyeen way sii qadareen marka wuxuu sheekhu yihi nikaaxa majuusta ee islaam lagamaba heli kara qoladaa majuusta iska daba caabudka ama diinlaawayaasha ama shubha waaba masalan xagga muslimiintana waxay kaga suurto gasha shubhu iyo ismoodsiis ayaa waxaa la helay mayd baa dhintayoo dee dhinacna waa uga inan dhinacna waa ka walaalo bintun iyo ukhtun inan dhinacna ka walaalo ah oo siday ku suurto gashay dee kaa majuusigaaba inantiisii ayaa isaga tegayoo inan bay dhashay dabeedna tii wax dhashay ayaa dhimatay dee tan haddaba imaka dhaxlaysee taagani tanay dhaxlaysa dhinaca inan bay uga too waa way dhashay waa hooyadeed oo bintanibay ku dhaxlaysaa xaggan kale marka lagaegana dee isku mid unbaa dhalay isku mid unbaa dhalay xaggan kale marka laga eego yani misaalku waxa weeye nin baa masalan kuwa majuustaabaa inantiisii ayuu wax ka daeyo dabeetee inantiisii baa inan u dhashay markaa labadaasi inay dhinac ka walaal yihiin soo maaragtoo dee mid baa wada dhao dhinac waa ka walaalo dhinacna haddana way isaga hooyo markaa tii hooyada ahayd baa dhimatay dee tan kale waxaa laba laba jihato farad bay haystaayo ukhtanimo iyo bintanimo ama de waa shubho dee dadka muslimiintaaba markaa ay uga ekaato niman baa gabadhiisii isla inantiisii moodo dabeedna halkaasa mashaqaa iska dhacday markaa warisat bilbunuwati wax inannimada ayay ku dhaxlaysaa oo keliya qiil baa wuxuu leeyay bihima maye inannimada iyo walaalnimadaba ha ku dhaxasho oo wixiiba ha isla wada qaadato wixiibaa iyadun baa wada qaadanaysa waxba iyaan cid kale loo eeyeey wallahu aclam walaw ishtaraka hadday wadaagsanay hanaani laba fii jihati cusuubatin jiho qaraabo ayay wadaagsadeen wazaada axadumaa midkood baa wuxuu la kordhay biqaraabatin ukhraa qaraabo kale kabnay cammin waa laba in adeero axadumaa midkood akhun liummin xagga hooye ay kaga walaadayen ka kale falahu sudusu sudus ayuu leeyihi walbaaqiina baynahumaa dhexdooda ayuu ahaaday ee falow kaana macahumaa bintun hadday tahay falahaa nisfun ayay leedahay walbaaqiina baynahumaa dhexdooda ayuu ahaaday sawaun isagoo siman waqiila waxaa la yaktasu bihi اlakhu walaalka ayaa ku gaar noqonaya baa la yidhi wuxuu sheekhu yidhi laba ayaa wax wada dhaxlayaa labadaa haddaba wadax wada dhaxlayaa xaggan casabanimada iyo qaraabadan way ka siman yihiin midkood ayaa wuxuu la dheer yahay qaraabo kale qaraabo kale ayuu la dheer yahay oo waa maxay mihaal ahaan waa laba inanoo ilmaadeeraa oo inadeerkood wada dhaxlaya isla markaa inadeerka ay wada dhaxlayaan mid baa xagga hooye kala walaala ah mid baa xagga hooye kala walaala oo dumaasha ayay yaalaa ku timaadaa oo mithaal ahaan laba nin ayaa gabadh isaga dambeeyey nin baa guursaday gabadh inan bay u dhashay mithaalaan kastoo qaduu ka dhintay mid kalea dumaalay kiina inan bay u dhashay kaa dambey inanka u dhashay baa inan kale siile inan kale ayuu ayuu sii leeyahay markaa waxaa dhintay inankii hore ayaa dhintay inankii hore isaga odayga gaari u dhalay odaygii hore u dhalay inankii baa dhintay labadan haddaba soo hadhay ee aabbuhu wada dhalay dee inankaa ilmaadeer bay wada yihiin isla markaa mid ka midii xagga hooyuu kala walaal yahay waa fahamteen baan u maray markay sidaa tae labadaa ilmaadeer midkoo akhun lium yahay falahu sudus ka xagga hooye isagoo horta sudus buu qaadanayaa muxuu ku qaadanayaa dee akhan lium liumnimadanuu ku qaadanayaa walbaaqiina baynahumaa markuu suduska halkaa dhigtaa buu leey inta kalena haddaba ilmaadeer baynu nahaye dee inoo qaybi intaana waxaan halka anigu dee xagga hooyaan ayaanu iskaga xidhnay falow kaana macahumaa haddaba labadoodaba waxaa la joogtaa bintun inan baa la joogtaa ay walaala yihiin kaa dhintay inanuu dhalay baa mee leeya ayaa la joogtaa falahaa nisfun inantaasi nis bay yeelanaysaa walbaaqiina baynahumaa sawaa inta soo hadhayna labadan ilmaadeer ayaa si siman u qaybsanaya oo kan xaggay qabatay akhli umnimadiisii waxaa xijaabtay bintada ayaa xijaabtay bintanimadaasa markaa is hortaagaysaa qiil baa wuxuu le yakhtasu bihi اlahu war maya ee akhanunbaa iska akhan aliumka ah ayuunbaa qaadanay o kan inadeerkan kale way iska tegayaan oo wuxuu leeya mar hadday bintadii ka manciday inuu qaraabadii hooye wax ku qaato adigu qaraabanimadiisii baa meesha iyo rajax mayso oo sidaas ayuu dabeedna ku qaadanayaa buu leeyahay oo kan kale waxba ka soo geli maayo wallahu aclam qofkii dhexlayey oo dhowr jiho oo wax ku dhexlaya ay ku kulmeen waxaa sheekhu uhi waman ijtamaca kay ku kulmaan fiihi dhexisa jihataa fardin laba jiho oo farad warisa wuxuu ku dhexlayaa biaqwaahumaa tooda xoogga badan ayuu ku dhexlayaa faqad oo keliya waalquwatu xoog badnaantuna waxa weeye bian taxjuba waa inay xijaabtay ixdaahumaa midkood alukhraa ta kale ow ama laa tuxjaba waa inaan la xijaabaynin ow ama takuuna waa inay hato aqalla midka eer xajban waa inay ka xijaab yar tahay falأwalu ka hore ka bintin waaba inan hiya iyadu ukhtun liummin xagga hooyana ay ka walaala yihiin bian yadaca waa inuu u tago majuusiyun ow muslimun bishubhatin ama muslim ayaa shubho ugu tegay ummahu hooyadii fatelidu bintan markaa inan ay dhasho wathaani ka labaadna ka ummin waa hooyo hiya iyadu ukhtun liabin xagga aabbaay ka walaala yihiin bian yata bnatahu waa inuu u tago inandiisii oo fatelidu ay dhasho bintan inan wathaalidu ka saddexaadna ka ummi ummin waa hooyada hooyadeedo hiya iyadu ukhtun walaal ah bian yata waa inuu tago haadihi albinta athaaniya bintadaa labaadoo fatelidu waladan ay dhasho faluulaata hore ummu ummihi weeye wa ukhtuhu walaashii weeye waxaa halkan sheekhu inoogu sheegayaa qofkii oo ay ku kulmaan laba jiho oo farad jihooyinkii wax lagu dhexli jiray weliba faradka lagu qaadan jiray ayaa laba ka midii ay ku kulmeen arrimahanna waa laba miduuna inay qof muslim ah si oo shubha iyo ismoodsiisa uga dhacdo iyo in dee dad aan muslim ahayn oon diinba aaminsanayn oo sida majuusta iyo wixii noocaas ah ama dee kuwan casriga ahee maantaba jooga yidhi xumaani bal nooca ay leedahayba aynu soo aragno ayay ka suurto gelaysaa waxay yacni ka cabireen culimmada qaarkood kutubta qaarkood waxay ka cabiraan masalan sida muxarar oo kale waxaa la yidhaha kitaabku ka soo gaabiyey waxay ka cabiraan ida ijtamacad qaraabataani laa yajtamicaani fi lislaami qasda hadday qofka ku kulmaan laba qaraabo oo aan islaamka ku kulmin qasad ahaan iyadoo loo qasdinaya aan islaamka dhexdiisa ku kulmin markaa qasdantaa dee shubha way u dhacaan laakiin iyadoo loo qasdinaya islaamka dhexdiisa ma dhici karaan ee ama shubahaan bay uga dhacayaan ama dad aan islaam ahayn ayay ka dhex dhacayaan markaa wuxuu sheekhu yidhi qofka ay ku kulmaan laba jiho oo farad laba jiho oo labadaba farad lagu qaato wax go-an ayaa qof laga wada helay oo qofkan dhintay ayaa laba wax oo ay mid walba farad lagu qaatay isu yihiin warisa biaqwaahumaa faqad wuxuu ku dhaxlayaa un tooda awoodda badan waxaa la eegayaa un bal labadaa jihee faradkaa tooda xoogga badan baa la eegayaa markaa tooda xoogga badan oo keliya ayuu ku dhaxlayaa ee labadoodaba ku dhaxli maayo sidaynu hore usoo marnay haddaba maxaa xoog badnaantu waa caynkee siday labada jiha u kala xoog badnaan karaan wuxuu yidhi quwadu waxay noqonaysaa misaal ahaan inay midkood midda kale ay xijaabayso labadan jiho ayaa middood midda kale ay xijaabi jirtay ama xajbulxirmaan ama xajbunusaan an taxjuba ixdaahuma alukhraa waa inay midkood midda kale xijaabayso markaa taa u xijaabaysa ayaa noqonaysa ti xoogga badan uu ku dhaxlayaa ow laa tuxjaba ama labada jiho aslan ahaan mid baan laba xijaabin labada jiho mid baan asal ahaan laba xijaabin ta kalena waa la xijaabaa ow takuuna aqalla xajban ama maya waa la xijaabaaye labada jiho midkood baa xijaaba labadaba waa la xijaabaaye midkood baa xajbigeedu yar yahay midna xajbigeedaa badan waa saddexdaa haddaba saddexdii ayuu sheekhu inoo miihaaliye oo wuxuu idhi ta hore ee maxay ah yacni marka ay labada jiho middood midda kale xijaabayso markay labada jiho middood midda kale xijaabaysaa waxa weeye mihaalkeedu waa inan inan maydku uu dhalay isla markaa ay xagga hooyana ay ka walaala yihiin xagga hooyana waa ka walaalo dhinacna bintay uga tahay inan bay uga tahay dhinacna xagga hooyay ka walaala yihiin oo siday ku suurto gelaysaa wuxuu yidhi taasi waxay ku suurto gelaysaa kuwa majuusiyiinta ah ee dabcaabudka ah ama qof muslimahoo shubha iyo ismoodsiis ayaa masalan hooyadii ayaa saa ugu tegey islaantii baa dabeed waxay dhashay inan isagii is-aafaysnaa ayaa dabeedna dhintay bal inantaasi haddaba markay aabbaheed dhaxlayso laba jihoba way ku dhaxlaysaa waa meanta way ugu imanaysaa mid wayna xaggan bintanimo way ugu imanaysaa dee isagaa dhalay aaniyan ukhtanimo ugu imanaysaayo dee kan la leeyahay wuu dhalay hooyaa wada dhasho xagga hooyay ka walaaliyihiin ile mid baa hooyadii ku noqday baynu hooyadii baa dabeetana meeshii inan ku dhashay inantii markaa aabbaheed marna inannimaaye dhinacna inan bay uga tahay marna waa ukhtun lium xagga hooye ayay ka walaaliyihiin markaa inantaasi waxay ku dhaxlaysaa way dhici kartaayo dee waxaa meelaha gaaladaasi wax caynkaasi haddii ay dadka islaamka dhexdooda ay iyagoo islaamku xukminayo dee sharcigii islaamka lagu shaqaynaya haddii la yidhaha bal dad noocaasa laynoo keeno layaa dhaxal siiya ayay wadaadadu kasii fikirayeen bal see la odhan karaa aynu bal qadarnabe maanta waa buux iska buuxaa la yidhi marka inantaasi aabbaheedaa waxay ku dhaxlaysaa bintanimadaa ee ku dhaxli maysa ukhtanimada ukhtanliumnimadaa maxaa yeelay dee ukhtada liumkaa bintada ayaa xijaabta ukhtada liumka ah bintada ayaa xijaabta markaa waana ninuun dee masalan waxaa dhintay markaa waa xajbulxirmaan taasi waxa weeya iyagoo labada jiho markay labada labada jiho ay xajbulxirmaan isxijaabayeen weeye masalan waxaa kaloo raacinayaa shaarixu xajbulnuqsaan iyadoo masalan ay labada jiha isku samaynayaan kaan yankixa almajuusiyu bintahu masalan majuusi baa inantiisii guursaday fatelidu bintan inan bay markaa dhalaysaa wayamuutu dabeedna wuu dhimanayaa dee laba habloodoo wuxuu ka tegey markaa midkood zawjo ay tahay laba hablood oo midi zawjo tahay buu markaa ka tegey marka dee waxaasun bay qaybsanayaan zawjanimadani cibro ma yeelanayso maxaa yeelay dee bintadu zawjada rubacay ka xijaabay sugun bay geynaysay markaa sulusaan maa tarag waxa uu ka tegey sulusaankii ayuunbay yeelanayaan markaasina waa marka xajbul nuqsaanku uu jirayey marka waxaynu maraynaa masalada hore oo waman ijtamaca fiihi jihataa fardin qofkay ku kulmaan laba jiho farad wariha biaqwaahumaa faqad waalquwatuna bian taxjuba ixdaahuma alukhraa waa inay xijaabayso middood midda kale oo waxaynu idhi falawalu ka bintin waa inanu hiya ukhtun liummin ah bian yadaa majuusiyun baa u tegey ow muslimun baa bishubhatin ummahu ugu tegey fatelidu bintan inan bay dhalaysaa inantaasi aabbaheed dhinacna waa uga aabbo dhinacna waa akhli um oktali uma ayay uga tahay marka xagga bintanimada ayay ku dhaxlaysaa maxaa yeelay dee ikhwadan liumkaa waxaad xijaabaysa bintanimada wathaani ka labaad oo ka labaadna muxuu ahaa mid baan asal ahaan laba xijaabin labada jiha mid baan asal ahaan laba xijaabin ka ummin waaba hooye oo hiya ukhtun liabin ukhta liabna ah bian yadaa waa inuu tago bintow inantiisii oo fatelidu ay dhasho bintan fatelidu haday dhasho bintan inan wuxuu yidhi sheekhu masalada labaad ee xooggu uu noqonayo jihada xooggan ay noqonaysa jihada aan aslanba la xijaabin waa hooyo oo isla markaa ukhtale abana ah oo mihaalkeeduna waa maxay masele majuusigii ama muslimkii baa shubho wuxuu ugu tegey bintahu inantiisii fatelidu bintan inan bay markaa dhalaysaa tii dabeetana yarayd ayaa dhimanaysaa tii dambe ayaa dhimanaysaa markaa masalan tan hore ee wax dhashee tan dhibatay dhashay dhinac maxay uga tahay dee hooyay uga tahay dhinacna maxay ka yihiin dee xagga aabbay ka walaala yihiin dhinacna xagga aabbo ayay ka walaala yihiin oo inantiisii buu u tegey dabeetana inantii baa inan dhashay inantii dambe la dhalay ayaa dhimatay tan markaa dhashay dhinac hooyay uga tahay aaniyan dee dhinacna mid bay ka soo wada jeedaanoo xaggana waa xagga aabbana waa ka walaalo markaa waxay ku dhaxlaysaa hooyanimaday ku dhaxlaysaa ee ukhtanimada ku dhaxli mayso maxaa yeele hooyada xajbulxirmaan lama geliya iyada xajbulxirmaan lixdii aan la xijaabi jirin abawaan alabu waalummu waalibnu waalbintu wazawju wazawja lixdii aan xajbulxirmaan bilashkhaas aanu ku dhici jirin ayay ka mid ahay aslan markaa lama xijaabo iyada hooyanimada hooyada markaa hooyanimaday kudhalaysaa ukhtanimada ku dhaxli maysa maxaa yeelay hooyada aslan lama xijaabo ukhtadana waa la xijaabaa marka awoodda imika waa jihadaa hooyanimada oo taa hooyanimadaasay ku dhaxlaysaa waxaynu nihi waa haaniyi ta labaad oo maxay ah inaan labada jiho mid ahaantooda aan la xijaabaynin oo ta xoogga badanay ku dhaxlaysaana ay tahy taa aan la xijaabaynin ka ummin hiya ukhtun liabin waaba hooyo ukhta liaba oo bian yadaa waa inuu u tagaba majuusiga iyo waxaa bilaadiintii bintow inantiisii oo fateliida ay dhasho bintan inan deetana taa kale ay dhimatay ee sii hoosaysaa tii dhashay markaa waxay ku dhaxlaysaa hooyanimada isla markaa xagga aabbana waa ka walaalo oo isku nin bay ka soo jeedaan ukhtada liabnimadaa kuma dhaxlayso maxaa yeele hooyada dee asalahaan lama xijaabo ukhtadan laakiin waa la xijaabaa wa haalidu ka saddexaadna ka ummi ummin waa hooyada hooyadeed oo hiya iyaduna ukhtun walaalo ah oo waa sidee bian yadaa waa inuu u tago haadihi albinta inanta athaaniyata ee labaad fatelidu waladan ilmaa ayay dhalaysaa waxau sheekhu leeyahay arrinta saddexaad ee mid ahaantood labada jee mid ahaantood ay ka xijaab yar tahay ee markaa taa xijaabka yar ay kudhaqma ku dhaxlaysaa waxa weeye buu yidhi dhinacna waxay uga tahay ayeeyo oo waa hooyadii hooyadii dhinacna xagga aabbay ka walaala yihiin oo waa maxay masalan waxaynu soo haynay masalan majuusi inantiisii tagoo inan u dhashay inantii labaad ayuu haddana u sii dhaafayoo inan bay dhashay ilmay dhashay ka soo qaad haddaba ta hore bal u fiirso ta hore ta inan ka dhashay mooye ta hore inanta sii dhashay maxay u tahay ilmahan marka ay marka ay u nasab sheeganayso dee ayeeyay u tahay hooyadii bay dhashay dhinac kale haddaad ka eegto saddexduba mid bay ka soo wada jeedaan saddexduba mid bay ka soo wada jeedaanoo waa dhinacna wakhtalli ababay uga ayay isaga yihiin xagga aabana waa ka walaalo xaggana ayay bay uga tahay markaa maxay wax ku dhaxlaysaa weladkaasi markuu dhinto bintadaa hore dee ayeeyanimaday wax ku dhaxlaysaa ee kuma dhaxlayso ukhtalli abnimadan xaggana aabba aanay ka walaaliyiin maxaa yeelay ayeeyadu ayeeyada xagga hooye way ka xijaab yartahay ukhtada way ka xijaab yar tahayoo jeedada dee hooye unbaa xijaabtaa xagga hooye kadib hooye unbaa xijaabtaa ukhtada laakiin dad fara badan baa xijaaba saynu horaba usoo marnay asal iyo faracba waa xijaabayiin markaa masaladaasina waa marka ay labada jiho middood ay xajbi yar tahay takanna xajbi badan tahay markaa ta xajbiga yar ayay ku dhaxlaysaa weeye waxaan filayaa inaa fahamteen waman ijtamaca fiihi kay u gulmaan jihataa fardin laba jihoo faral warisa wuxuu ku dhaclayaa biaqwaahumaa faqad tooda xoogga badan wاlquwaةu awooduna bian taxjuba waa inay xijaabto ixdaahumaa midka alukhraata kale ow ama laa tuxjaba waa inaan la xijaabaynin aslanba ji aan la xijaabaynin uwa hooyadii kale ow takuuna ama waa inay ahaato aqala midkeeda xajban xijaab ahaan faalawalu ka hore ka bintin oo hiya ukhtun liummin waa binto islamarkaana waana ukhta liuma bian yadaa waa inuu u tago wax la macnayn karayaba maha majuusiyun ow muslimun baa bishubhatin ummahu ugu tegey fatelidu dabeedna waxay dhalaysaa bintan ka bintadaan dhinacna waa ka walaalo xagga hooyo dhinacna waa uga aabbo bintay uga tahay wa haanii ka labaad ee markaa aan la xijaabaynina hiya ukhtun ka ummin weeye hiya iyadu ukhtun liabin xagga aabay ka walaaliyihin bian yataa ibnatahu waa inuu u tago fatelidu bintan ay dhasho dee bintada dhinacna aabbuu uga yahay dhinacna ho markay masalan ay dhaxlayso in dhinacna hooyay uga tahay bian yataa bintahu fatelidu bintan dabeetana ay dhimato markaa tii dhashay hooyanimaday ku dhaxlaysaa ukhtanimada ku dhaxli mayso weeye wa haaliduka saddexaadna ka ummi ummi weeye oo hiya iyadu ukhtun walaal ah bian yataa haadihi lbinta haaniya inanta labaad buu tegaya fatelidu waladan bay dhalaysaa faluulaa haddaba ta hore bintada hore marka ilmahaa loo nisbaynaya ilmihii oo dhintay ummu ummihi weeye hooyadii hooyadeed weeye oo waa ayeydii hooyo wa uktuhu walaashii way xaggaa bay ka walaaneen dee saddexdooda mid bay kasoo wada jeedaan marka ilmahaasi markuu dhinta bintada hore ayeeyanimay ku dhaxlaysaa ukhtanimo ku dhaxli mayso waxa uu sheekhu ka aamusay xagga ijtimaacyadan iyo kulanyadan laba casaboo shaksi ku wada kulmay oo masalan walaal isla markaa muctiqna oo xoreeyey waa jihataa cusuubatin oo kulmay ayada wax faa'iidaa baan ku jirinoo dee midunbaa ku filan labada jiho midunbaa ku filanoo sidaa darteed baanu sheekhu u soo qaadanin faslun fii usuuli اlmasaa'ili wamaa yacuulu minhaa waqismatu tarika halkan wuxuu inooga hadlayaa masaa-isha asalkoodii iyo wixii cawlmayey iyo qaabkii wax loo kala qaybsanayey yacni dhaxalkii iyo wixii ku tacalluqayay o dhan intuu dadkii wax qaadanayey iyo mid waliba intuu qaadanayey iyo siday isu xijaabayeen iyo ciddii aan la xijaabaynin intiiba intuu inooga soo hadlay ayaa haddaba dhismayaashii aynu ku soo dhex wadnay ayuu halkan inooga bilaabayaa marka waxaana la yidhaahdaa usuulu lmasaa'il iyo tasxiixu lmasaa'il iyo munaasakha waa saddexdaasun waxa inoo hadhay usuulu lmasaa'il waxa weeye bal masaladu halkay ka unkamayso ee marka u horraysaba aada qaybinta ka bilaabayso taa usuulu lmasaa'il baa la yidhi ama aslu lmas'ala waa halkaad masalada ka binaynayso baabu guxigaana waxa weeye haddii kasri iyo jab uu yimaado oo si siman ay ugu qaybsami weydo bal sida kasriga ee jabkaa looga saaro tasxiixulmasaa'il baa la yidhaha munaasakha iyadana waxa weeye waa iyadoo mayd dhintay oon tarikadii la qaybinoo mid kale kasii daba dhintan munaasakha la yidhaahdaa haddaba wuxuu sheekhu hi in kaanat ilwarasatu hadday yihiin dadkan wax dhaxlaya casabaatin hadday casaboon yihiin qusima almaalu maalkii bisawiyati sinaansho ayaa loogu qaybin in tamaxaduu hadday u badhax tirmaan dukuuran lab hadday u badhax tirmaan ow inaahan ama dhadig wainijtamaca sinfaani hadday labada qolo kulmaanna qudira kullu dakarin mid kastoo lab unfayayni laba dhadig ayaa lagu qadari wa cadadu ru'uusi lmaqsuumi calayhim kuwaa loo qaybinayo madaxyaalkooda tiradeeduna aslu lmas'alati masalada asalkeeda weeye waxau yihi sheekhu haddii dadkan wax dhaxlaya ay yihiin casabo casabana maxay ahayd waa ciddii aan lahayn sahmiga muqadarkaa min almujmaci calaa tawriihihim dadkii waxa go-an qaadan jiray haddaanay ahayn dadkan meesha joogaayo waa casaba ayay yihiin casabadaasina dee waa casabatu nafs asibun binafsidii weeye maalka waxa loogu qaybin iyo casaba maa maa alhayrba waay iyo casabatun bilhayr ayay waa soo gelaysaa haddii ay dadkaa wax dhaxlayaa yihiin casabooyin maalka waxa loogu qaybin bisawiya si siman waase goorma in tamaxaduu dukuran hadday lab sooca yihiin haddii ay lab sooca yihiin oo waa maxay dee waa laba inan toban inan oo maydku dhalay labaatan in kastoy noqdaanba si siman baa loogu qaybin waa walaalo inama walaalo maydka walaay saddex iyo afar iyo tobanba ka soo adeero walaalaha dee waxaa duufarad baa jiray si waa kuwa liumkaaba iyagu duufarada waa kuwii ashaqada ama liabkaha acmaamti adeeradii oo dee kuwii ashaqada kuwii liabka ahaayeen waa markay intaama hadduu dukuran waa hadday la badhax tiran yihiin waxaa loogu qaybin nuun si siman ow tamaxaduu inaahan ama haddii ay yacnii dhadig sooca ay yihiin oo bal hadda suureeya dumar fara badan oo casabo ah bal hadda hala suuraysa halkay ku suurto gelaysaa ya yacnii dumar fara badan oo casabo ah oo kulmay hal jiha ayuunbay ka suurto gelayaan waxa weeye waa markay muctiqaad yihiin masalan toban dumara addoon wada lahaayo dee addoonkii bay markaa si siman u xoreeyeen walahaas ayuunbay ku suurto gelaysaa meel kalena waa lagu suuraystaayo masaa'ilu rad haddaana iyaga mooye cid kaleba joogin wax alla wax kaleba ma joogaan shan hablood baa jooga qaraabo kaleba ma jirto dee shantaasunbaa madaxka kow loogu qaybin oo raddi bay masalada noqoysaa kollay marka faradka hoose ayaginba haddana lagu soo celinaya marka madax kakown baa loogu qaybinaya markaa in tamaxaduu hadday u badax tilmaan dukuran oo inaatan waa sidaa si siman ayuun baa loogu qaybinayaayo madaxoodun baad tirinaysaa way mise hablood waa labaatan hablood hadanaysaa markaa labaatan qori un uga kala dhig waa soddon inan soddonkaasun uga kala dhig baad odhan wain ijtamaca sinfaani labadii qoloba meesha waa taagan yihiin lab iyo dhadigba wuxuu sheekhu uhi qudira kullu dakarin unhayayni mid kastoo lab waxaa laga dhigayaa laba dhadig ayaa laga dhigayaa laba inankiiba laba hablood baa laga soo qaadayaa dabeedna waa cadadu ru'uusi lmaqsuumi calayhim kuwaa loo qaybinayo maqsuumi calayhim kuwa loo qaybinayo madaxyaalkoodu intay yihiin ayaa aslu lmas'alati masalada asalkeedu noqonaya asalkeedu waxa adigu bal u fiirso waxa weeye laba inan mayd baa dhita wuxuu ka tegey laba inanuu dhalay iyo laba hablooduu dhalay wuxuu ka tegey nin baa dhinta wuxuu ka tegey laba inanuu dhalay iyo laba hablooduu dhalay masaladii markaa maxaad uga dhisaysaa macnii bal tiriyo labada inan markaad ka soo qaado afar hablood ilaa inankiiba laba laba hablood ka dhig bu idhi waa afar iyo labadii heblood lixdaasay noqonaysa lixdaasaad masaladii uga dhisaysaa si kalena waa la sameeyaayo waxaa la isugu celiyaa saddex inana waad ka dhigi kartaayo labada hablood inan baad iskaga dhigi kartaa oo qaabkaana waa la sameeya marka dhaxalka la samaynayo markaa tiradoodaas ayuunbaad eegeysaayo tiradooda markaad inankiiba ka soo qaada laba laba hablood ayuunbaa aslu masalo u noqonaya tiradooda haddii ay lab sooca yihiin iyo hadday dhedi sooca yihiinna dee madax kakown baa lodhan wallahu aclam dadka warasada dhexdooda duu fardin mid farad u saaxiibi hadduu ku mutamaathilayni oo mutamaathilayn ah falmas'alatu mas'aladu min makhraji dalika alkasr kasriga makhrajkiisa ayay ka bilaabmaysaa fa makhraju nisfi niska makhrajkiisu ithnaani laba weeye wahuluhi huludka makhrajkiisuna halaaatun saddex weeye warubuucu rubuca makhrajkiisuna arbacatun weeye wasudusina sittatun lix weeye wahumuni humunkana hamaaniyatun sideed weeyaan waxau sheekhu yidhi marka ay dadkan dhaxlaya ay casabaad yihiin waxaynu soo tilmaannay in maalka si siman loogu qaybinayo haddii ay ama lab sooca yihiin ama dhadig sooca haddii ay lab iyo dhadig isugu jiraanna kii labaaba laba madax baa laga soo qaadayaa kii dhadigaana hal madax cadad ru'uustooda ayaana aslu masaluhu noqonaya haddaba wuxuu sheekhu yihi dadkii warasada ah ee dhaxalka lahaa haddii uu ku jiro mid isagu farad leh farad wax ku qaadanaya lixdii farad aynu soo marnay mid ka mida mid wax ku qaadanaya ayaa dadkan wax dhaxlaya ku jira falmas'alatu min makhraji dalika alkasr kasriga ama faradkaa makhrajkiisa ayaa masaladu asalkeedu uu noqonaya oo masalan mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey inanuu dhalay iyo adeerkii maxay markaa inantu leedahay nis markaa halkaa niskaas labadaasunbaad ku dhisaysaa halkaasuunba inantu qaadan wixii soo harayna casabadaas ayuunbaa qaadanaysaa taasi waxa weeye in kaana fiihim duu fardin falmas'alatu mas'alada bimacnaa asalka masaladu min makhraji dalika alkasr makhrajkiisa halkuu ka baxayo ayay ka ayay ka ahaatay aw dhawaa fardayni laba farad kuwo u saaxiib ah ayaa ku sugan warasada dhexdooda labadaa faradna waa mutamaathilayni waa laba isku mid ah oo xaggay iskaga mid ka yihiin xagga faradka iyo xagga makhrajka labadaba waa iskaga mid oo waa maxay dee isku waxbay qaadanayaan mayd baa dhintayoo waxa uu ka tegey hooyadii iyo walaal xagga hooyo iyo walaal xagga aabbo ayuu ka tegey dee hooyadu mar hadday walaalo tacaduday meesha ay joogaan waa sudus akhan liumkaana mar hadduu mid yahay isna waa sudus markaa waxaa ku jira iminka masalada laba farad oo mutamaathilayn ahoo isku mid a xagga faradka waa iskaga mid oo waa sudus iyo sudus xagga makhrajkana waa iskaga mid oo lixun bay masaladu ay uga wada baxaysaa amaa waxay iskaga mid yihiin xagga makhrajka unbay iskaga mid yihiin xagga faradka way isku khilaafsan yihiin waa maxay mayd baa dhinta wuxuu ka tegay laba hablood oo ay xagga aabbiyo xagga hooyaba ka walaalayihiin iyo laba ay xagga hooyo un ka walaala yihiin kuwa shaqiiqataanka ahi dee waa huluhaan kuwan liumkiina way tacadudeenoo waa huluth markaa xagga makhrajka ayay mutamaahileen ka yihiinoo labadooduba saddex bay ka wada baxayaan laakiin xagga faradka way ku kala duwan yihiinoo waa huluth iyo huluhaan xagga makhrajkana waa isku mid oo waa huluth haddaba wuxuu sheekhu yihi markay masaladu caynkaa tahay ee hal farad oo quri ku jiro ama laba farad oo mutamaahil oo isku mid a xagga faradkii xagga makhrajka ama xagga makhrajka oo quri oo iskaga farada فالمسألة مسألة بمعنى أسل كيدو أسل كأي كون كبيسا يكون من مخرج ذلك الكسر كسر مخرج كيسا أيها مركا كسر هذا يعني وحا لوغا جيدا horta juz baa macnaheedu juz baa looga jeeda waana fardka waxa fardka inta uu qofku qaadanayo fardka uu qaadanayo ayaa kasri leanno tarikadiiba wax macduud oo tirsan oo kusuuriya jajabiye iyo gabala ayay noqonayaan fard waan la qaadanayaana marka makhraj waa mafcal bimacna almakaan baa looga jeeda waxa weeye makhrajkuna waa tirada ugu yar ee fardkaasi ka baxo tirada ugu yar ee fardkaasi uu ka baxo weeyaan macnaha waa meeshii sihaamta masaladu ay iyadoo saxiixa ka soo baxaysay ee asalkeeda noqonayay weeyaan aslankeedabana hadday halka ugu hoosaysa masaladu kaaga baxayso ay yacni aada ka siin karto meel xisaab yar ama masalan ay ku ansaxdo hadday laba kaaga bilaabmi karaysaa lix lama geeyo ogaday haddaad iminka dee binto aada dhaxashiinayso ama masalan labadan masale ee zawj iyo ukhto shaqiiqa oo kale labadiiba midnis bay doonayaan markaa laba iyo toban iyo afar iyo labaatan iyo lix iyo waxba uga dhismaysa labaad uga dhisaysaa haddii masaladan aan wax jabi kaa gelinna waxba iyana lama wadwado lama tasxiixiyo wain takun min aslihaa tasixu fatarku tadwiili lxisaabi ribxun ayuu dhaha raxmiyidu hadday asalkeedaa kaaga ansaxayso xisaab dheeraynta ood iskaga tagtaa waa faa'iido haddaad se tiraa labayo toban baan u qaybinaya iyadoo lababa kaaga ansaxaysaa dee adunba isku dheereeye mooyaane wa isla halkii un haddaad lababa ka dhigta ayaa kaaga fuday marka waxaan idhi zawj iyo ukhto shaqiiqa ama ukhto liaba laba ayuunbaad ka dhisaysaa midba midun baad siin labadaa masale nisfiyatayn baa la nisfiyatayn ayaa la dhaha maxaa yeelay faraa'idla kuma jiraan laba shaksi oo maalka kala badh u qaadanaya farad ahaan oon labadooda ahayn zawj iyo ukhto aan ahayn cid kala badhata oo farad ku kala badhata oon labadooda ahayna ma jiro waxaa kaloo la yidhaha yatiimatayn waa laba masalo agoon ahoo aan wax kale oo lahayn wax kaloo la mida ayaanay lahayn haddaba wuxuu sheekhu yidhi makrajka nisku nis haddaba haddaad doonayso makraj halkuu ka baxayey tirada ugu yar ee aada kala badh ka heli kartaa eed nis ka samayn kartaa waa isnaani waa laba sulus haddaad doonaysa inaad samaysana waa alaaa saddex rubuc haddaad doonaysana waa arbaca sudus haddaad doonaysana waa sita oo waa lix thumun haddaad doonaysana waa amaaniya maxaa yeelay dee tirada ugu yar ee nis saxiixa nis saxiixa laga helaa waa laba tirada ugu yar ee thuluth saxiixa laga helaa waxa weeye saddex tirada ugu yar ee rubux saxiixa laga helaa waa arbaca tirada ugu yar ee sudus saxiixa laga helaa waa lix tirada ugu yar ee thumun saxiixa laga helaa waa sideed kuwana dhammaantood asmaada tirada ayaa laga soo qaatay lafdi ahaan iyo macno ahaanba niska mooyaane niska ayuun baan laga soo qaadanin oo isaga huni baa dee la odhan lahaayoo lama odhanine nis ayaa la yidhi tanaasufkan waxaa laga soo qaatay kuwan wax qaybsanaya ayaa maalkii siisaleegu qaybsanaya haddaba sheekhu dee furuuddii waxbaynu tebaynaa lix bay ahaayeene hadda shan ayuun baynu haynaa nis iyo thuluth iyo rubuc iyo sudus iyo thumun mid baa inaga dhiman midkaasi xagu qabtay isagu waa huluthaan huluthaan buu meesha sheekhu kaga aamusay waxaanan ka fahmaynaa inaanu isagu ras madaxahaantiisa inaanu juz u ahayn ee waxa weeye thuluthna lama laabay markaa kanuun buu la makhraj yahay sidaa daraaddeed baanu isaga si gaar ahaaneed aanu ugu xusin wain kaana fiihim dadkan waratadaa dhexdooda hadduu ku jiro duu fardin ow dawaa fardayni ama laba farad kuwa u saaxiiba mutamaathilayni oo isku mid ah xagga faralka iyo xagga makrajka hooyo sudus qaadanaysa akhli umo sudus qaadanaya iyo akhli aba ama xagga maqrajka iskaga mid yihiino waa shaqiiqatay hulusaan doonaya iyo ukhtaani lium oo iyana hulus doonaya falmas'alatu masaladu min makhraji dalika alkas kasriga ama jabka ama faradka halka uu ka baxayo ayay ka unkamaysaa falmas'alatu macnaha fa aslu lmas'alati masaladu asalkeedu min makhraji dalika kasriga macnaha nasiibkaas ama fardkaa jabkaa makrajkiisa halkuu ka baxayo ayay ka unkamaysaa famakraju nisfi itnaani laba weeye wathuluthina alaaatun weeye warubucina arbacatun afar weeye wasudusina sittatun wahumunina amaaniyatun wain kaana haddaba hadday yihiin fardaani laba faral mukhtalifa almakhraji oo makhrajkoodu iskhilaafsan yahay bal waad eegaye fain tadaakhala hadduu isgudagalo makhrajaahumaa labada makhrajay ka baxayaan fa aslu lmas'alati masalada asalkeedu akharuhumaa kooda badan weeye ka sudusin iyo wahulusinba weeye sheekhu wuxuu yidhi masaladii waxaa ku sugan laba farad macnaha dadkan dhaxlaya halkan kuu tuban baa markaad sidaa u eegtay ayaa mid waliba farad iyo nasiib ayuu doonayaa gaar ah oo khilaafsan kan kale kuu doonayo oo waxay way dee kala yar yihiin midna waa yar midna waa fara badan yahay labadaa makhrajna way iskhilaafsan yihiin way iskhilaafsan yihiin maxaad markaa la samaynayaa bal waad eegiyo afar arrimood ayuunbay mid noqonaysaa hadday tamaasulaan iyada waataynu soo dhaafno kaa isaga halkaa iskaga gudub midun baa laga soo qaadaya labada isku midkaa ila waa isku makraje waxaa la ogayay inay istadaakulaan iyo inay istawaafuqaan iyo inay tabaayunaan saddexdaasay ku noqonaysaa markaa wuxuu inoogu soo horraysiiyey iyagoo istadaakulay markaa wuxuu ihi sheekhu haddii labadooda makhraj makhrajna waad soo ogaatay oo faradkaa aada haysaa halka ugu yar ee uu ka bixi karo weeye ayaa makhraj lagu leeyahay halka ugu yar uu ka bixi karo haddii ay istadaakulayaan labadoodaa makhraj isgudageli karayaan asalka masaladu wuxuu noqonayaa kooda badan ee ka yari hoos geli karayo kooda badan ee ka yari hoos geli karayo ayuu noqonayaa xagga dambe ayaanu sheekhu inoogu sheegi doonaa ayuu inoogu macnayn doonaayo macnaha labada cadad ee mutadaakhilaankahay waxa weeye masalan ka weyni wuxuu ku dhammaanayaa marka laga jaro ka yar ayuu mar ama laba ku dhammaanaya hadduu cadadka yare cadadka weyn ku dhammaysto mar marka laga jaro ama laba laga jaro hadduu dhammaysto oo aanay waxba soo hadhaynin waxay noqonayaan mutadaakhilayn ama mutadaakhilaan baa la odhanayaa misaal ahaan muxuu imika markaa innaga inoo sheegay fain tadaakhala makhrajahu faaslu masalati akaruhumaa ka sudusin wa hulusin makraju sudus waa lix makraju huluna waa saddex haddaad markaa saddex ka goyso lix way dhammaysanaysaa laba jeer bay ku dhammaysanaya ama yani wixii laba jeer isku dhammaysta ama saddex jeer isku dhammaysta ama haddii aad u qaybiso markaasi saxiixa isu dhammaysta ayaa mutadaakhilaanka la odhanayaa markaa haddii ay laba makraj laba farad oo makrajkoodu iskhilaafsan yahay ay masalada ku jiraan bal waad eegaya haddii labadooda makraj ay istadaakulayaan oy isgudagelayaan waxaad samaynaysaa asalka masaladu wuxuu noqonayaa un kooda faraha badan kooda faraha badan ayuunbuu noqonayaayo kan yar wixii aad ka doonaysay ka weyn unbuu gudagelayaa maxay markaa noqotay ka sudusin wa hulusin waa sudus iyo hulus oo kale waa maxay dee waa hooyo iyo akhli uma iyo adeer misaan ahaan ka soo qaad maxaa markaa hooyadu maanta ay doonaysaa hulud akha liunkiina muxuu doonayaa sudus markaa waxaad odhanaysaa un makraju sudus waa lix makraju huludna waa saddex markaa ka sare ee faraha badan ee lixda ah ayuunbaad ugu dhisaysaa markaa kan yarna kii yaraaye gudagelayna waad ka helaysaa un oo sida aad lixda si aad huludka saddexda uga helayso ayuunbaad lixdiina huludkii uga helaysaa marka halkaasun baad ugu dhisaysaa kaasi waxa weeye waa marka ay mutadaakhilaanka yihiin wain kaana fardaani hadday masalada laba farad ku jiraan mukhtalifaalmakhraji oo makhrajkoodu iskhilaafsan yahay bal waa adeegaya fain tadaakhala fain tadaakhala makhrajaahumaa haddii labadooda makhraj ay isgudagalaan fa aslu lmas'alati mas'alada gunteedu ama halay ka soo unkanaysa akarumaa kooda badan makhrajkiisa weeye makhraju akarihima kooda badan makrajkiisa weeye ka sudusin iyo wulusin sudus ayuun baa laga unkaya markaa wain tawaafaqaa hadday iswaafaqaan maxaa iswaafaqay labada farad makrajkooda duriba waxaa la dhufan wafqu axadihimaa midkood waafaqi halkuu ka waafaqay fil aakhari ka kale ayaa lagu dhufanaya wafqu axadihima midkood wafqigiisa ayaa fil aakhari ka kale lagu dhufan waalxaasilu xaasilkana ay aslulmas'alati marka labada la isku asalka masaladu noqonaya ka sudusin iyo watumuninba weeye oo fal aslu arbacatun wacishruuna afar iyo labaatan weeye waxau sheekhu leeyahay haddii ay masalada ku jiraan laba farad labadaa faradna isma tadaakulayaane oo yacnii ma dhammaysanayo ka yari ka badane laakiin waxay iska waafaqsan yihiin juz ajsaada ka mida ayay iska waafaqsan yihiin halkaa ay iska waafaqiin baad eegaysaa wafqigan mid ahaantood ayaad ka kale ku dhufanaysaa wixii dabeetana labadaa markaad isku dhufata ka soo xaasilgarooba ayaa asalka masaladu noqonaya asalka masaladu kaas ayuu noqonayaa mutawaafiqaan waxaa la yidhaha masalan waa labada aan masalan ka yari ka badan aanu dhammaysanayn si saxiixa aanu dhammaysanaynin haddii laga jaro laakiin uu labadoodaba dhammaynayo cadad kaloo saddexaad oon waaxid ahayn inkastoon waaid cadadba la odhan karin mid saddexaad uu dhammayn karo markaa kaa jusgiisa dhammaynayo labadoodaba ayaa la odhanayaa way iska waafaqeen masalan waxa weeye sudus iyo thumun oo kale makraju sudus iyo makraju thumun waxa weeye lix iyo sideed waxaa leeya waa mutawaafiqaani binnis niskaa labadoodaba dhammaynaya marka cadadkaa dhammaynaya makrajkiisa oo nis ah ayaa wafqigooda u yahay markaa makraju nis ama mid niskii mid nis wafqigoo nis ah ayaa mid niskii baad ka kale ku dhufanaysaa markaa markaa saddex sudus sit niskeed ayaad sideed ku dhufan ama sideed niskeed oo afar ayaad lix ku dhufan afar iyo labaatan ayay markaa ku noqonaysaa masaladu miaal ahaan dadka doonayaana waxa weeye mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey hooyadii iyo xaaskiisii iyo inan u dhalay hooyadu maxay maanta doonaysaa sudus bay doonaysaa waayo farac waarse baa jooga zawjaduna maxay doonaysaa humun bay doonaysaa waayo farac waarisaa jooga markaa waa halkaa labadaa makrajumad soo eegaysaa tawaafuq binis baa ka dhexeeya mid niskii ayaad qaadi ka kale ayaad ku dhufan asalku markaa arbacatun wacishruun waa afar iyo labaatan wain tawaafaqaa hadday iswaafaqaan labada masalo labada farad hadday ee masalada ku sugan iswaafaqaan duriba wafqu axadihima midkood wafqigiisa ayaad fil aakhari ka kale ku dhufan wafqigiisa macnaa halkaa ay iska waafaqeen nis bay iska waafaqeen baan mutawaafiqaani binis markaa mid niskiiba wafqigu markaa mid niskii weeye inka kale lagu dhufto wafqiga markaasaa ufa meelo dambu isagoo ka yar adag inoogu iman doonaa walxaasiluna aslulmas'alati marka labada wafqigi midkood ka kale lagu dhufto mid niskii marka ka kale lagu dhufto waxa ka soo xaasilgaloobana aslulmas'alati buu noqonayaa falaslu ka sudusin wa thumunin bu falaslu أربعة وعشرون أفر إلى باتوي وإن تباينا هدي أي لبدا المخرج كلا دير هذا كلا فقدان ضريب كل مثل ما انتبه في كل كلا لقول فن والحاصل وحاس وحاس القلوبانا الأصل بنغنية كثلث إيا والربع بوي فالأصل أصل مركا إثنا عشر لبا إيا طبنوي لبا إيا طبن بأصل مركا نغنية waxau sheekhu uhi labada masalo masalada haddii laba farad ay ku jiraan labada makhraj ay ka baxayaanna mutabaayinaan isu yihiin mutadaakhilaan ma aha mutawaafiqaanna ma aha w meel laba way iska waafaqi waayeen ka yari ka weyn ma dhammaysanayo si saxiixa u dhammaysan maayo cadad kale oo aan waaxid ahayn oo dhammaynayaana ma jiro waaxid baa dhammaynaya labadoodiiba waxaan odhanaya markaa waa mutabaayinaan markay caynkaa tahay mid baa kaamilkiibaa la qaaday oo ka kale kaamilkiisaa lagu dhuftaa waxaa ka soo xasilgaloobaa asalka masaladu uu noqonayaa markaa ka hulusin wa rubucin waa sulsiya rubuc waa maxay mayd baa dhintayoo wuxuu ka tegey hooyadii iyo gabadhiisii uu qabay iyo walaal xagga hooye xagga abbay ka walaalayihiin hooyadu maanta farc waarisi ma joogo walaalo tacadudayna ma joogto hulus bay doonaysaa xaaskiisuna dee farac ma jooge rubuc bay doonaysaa makhraju rubuc arbaca makhraju hulus talaata saddexaasoo laysu eegay waa mutabaayinaan ka waa la ysku dhufanayaa labiyo toban bay noqonaysaa markaa falaslu itnaa cashara labiyo toban weeye labiyo toban ayay noqonaysaa macnaha halkaa hore masale kasta oo masalan sudus iyo thumun ay ku kulmaan afar iyo labaatan bay noqota masale kasta oo thuluth iyo rubuc ay ku kulmaana asalkeedu ayana itnaa cashar ayay noqonaysaa wain tabaayanaa haddii ay iskhilaafaan labadooda makraj labada faradi masale labada makraj bay iskhilaafay duriba kullun mid dhammaantii baa fi kullinka kale dhammaantii lagu dhufan والحاصلنا الأصل أسرك من ثلث نقنية كثلثني والربيع بوي فالأصل أسرك اثنى عشر لبية تموي هذا فالأصول بوي لشيخ أصل يال سبعة وتضبا اثنان لبا وثلاثة صدح وأربعة أفر وستة لح وثمانية سديد واثنى عشر لبية وأربعة وعشرون إيه أفر إيه لباتن wuxuu yidhi sheekhu usuusha macnaha usuushana waxaa looga jeedaa makhaarijta ay faralyaalku ka baxaani meel ay masale kaaga unkanto dhaxal meel ay masale dhaxal kaaga unkantaa ama ha ahaata mid mufrada ah farad keliya ha ahaado ama furud murakaba ha ahaato dhowr faro ha ahaadaan waa toddoba تدبا وي اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربعة وعشرون هداد سو قابسو oo qaabkii aynu u soo gaabin jirnay aada u samayso waxaa la yidhaahdaa ihnaani dicfuhumaa wa dicfu dicfihimaa wa halaaa dicfuhaa wa dicfu dicfihaa wa dicfu dicfu dicfihaa markaa bal ihnaani soo qabo laba dicfuhumaa dheh laba laab arbacaa kuu soo baxday wa dicfu dicfihimaa laho bal arbacadana laab oo amaaniya kuu soo baxday alaaatun soo qabso dicfuhaa dheh lix baa kuu soo baxday wa dicfu dicfahaa dhahoo sitadan sii labalabo labiyo toban baa kuu soo baxay wa dicfu difi dicfihaa dheh haddana waa afar iyo labaatankii sidaana way uga soo yareeyaan sidanna waa loo bastiyaa haddaba bal waxaynu qiyaasaynaa qaabka ay ku soo baxday toddobadani furuudda qur-aanka lagu sheegay asalkooda hortu toddobadan kama baxsanaa haddaba makhaariijtii waxay u noqotay toddoba iyadoo faradiyaalka ay lix yihiin bal hadda u fiirso faradiyaalku laba xaalay leeyihiin xaalata infiraad iyo xaalata ijtimaac ama xaalata tarkiibdheed xaalada ay keli yahay iyo xaalad ay isu tegsan yihiin xaalada ay kelida yihiin shan makhraj qudhun bay noqonayaan markii midkiiba keli yahay keli kelida ay yihiin waa shan makhraj wey oo shantaa makhraj maxay noqonayaan nis iyo thuluth iyo rubuc iyo sudus iyo thumun thulusaan baa meesha ka baxaya oo waa thuluth la labanlaabay thuluth la labanlaabay weeyaanoo makhrajkiisu waa thuluth uun haddaba marka la tarkiibiyo halkaa waxaad ku haystaa imika shan marka la tarkiibiyo ee ay dhowr isu tagaan laba makhraj oo dheeraada ayaa loo baahanayaa maxaa yeelay dee marka la tarkiibiyo afar xaaladoodun bay noqonaysaa afartii xaaladun soo maraya tamaasul iyo tadaakhul iyo tawaafuq iyo tabaayun ayay noqonaysaa markaa markay tamaasulaan sudus iyo sudus ay yihiin nis iyo nis ay yihiin thuluth iyo thuluth ay yihiin markaasoo kale ama markay tadaakhulaan ee sudus iyo thuluth ay yihiin waxba laba makhraj u baahan maayaane makhraj qulun bay u baahan yihiin makhraj keliya ayuunbay u baahan yihiin oo labada cadad markay mutamaasilan yihiin midkoodunba asal noqonaya marka ay mutadaakhilan yihiinna ka badan ayaa noqonaya haddaba marka ay tawaafuq iyo tabaayun tahay ayaa waxaa loo baahanayaa laba makhraj baa loo baahanayaa makhraj kale ayaa loo baahanaya oo faradyaalka wada jamciyo oo mid wafqigii ka kale lagu dhufto ama mid dhammaantii ka kale lagu dhufto ka waxaa laga ka soo baxaya laba makhraj ayaa ka soo baxaya oo midna uu yahay labiyo toban midna uu yahay afar iyo labaatan oo labiyo toban markay tawaafuqa tahay waxa weeye rubuc iyo sudus laysu geeyey rubuc iyo sudus laysu geeyey waa mutawaafiqaan mid niskii ayaad qaaysa ka kalaa labiyo toban baad ku dhufanaysaa marka tabaayunkana waa rubuc iyo thuluth ama rubuc iyo thuluthaan markaanaad dhammaantood baad isku dhufanaysaayo waxaa kuu soo baxaya labiyo toban arbacaad talaato ku dhufanaysaa waxaa kuu soo baxaya markaa labiyo toban xayla waa cadadka ugu yaree rubuc iyo sudus laga wada heli karo ama rubuc iyo thuluth laga heli karo ama rubuc iyo thuluthaan laga wada heli karo labiyo tobankuna halkaas ayay ka soo baxday afar iyo labaatan baa ku yimi afar iyo labaatan markay tawaafuqa yihiin waa thumun iyo sudus laysu geeyey thumun iyo sudus laysu geeyo mid niskii kala lagu dhuftay markay tabaayun yihiinna waa thumun iyo thuluth lays thuluthaan laysu geeyey maxaa yeele waa cadadka ugu yaree thumun iyo sudus iyo thuluthaanba laga helayo toddobadu markaa saasay kugu soo baxayaan halkaa waxaa xusid mudan sidaynu horeba usoo tilmaannay waxaa jira hal farad oo aan laba farad la kulmin faradka thumunka la yidhaahdaa thuluth iyo rubuc midna lama kulmo ma arki kartid masalo ay ku wada jiraan thumun iyo thuluth ama thumun iyo rubuc bal hadda u fiirso sidee baanay u kulmi karaynin thumunka yaa qaata zawjo farac la joogo thuluthna yaa qaata hooyo farac weyday ama akhli ikhwali umo farac waayey dee kanna waxa u shardiya farac la'aan kana kana thuluskana farac la'aan baa labadiiba u shardi ah thumunkana wujuud ulfarac ba u shardi ah markaa labadoodii shardi shuruuddoodii ba iska soo hor jeedaa kadalik thumun rubuc lama kulmi karo waayo dee mar zawjo aan waxa qaadanaysa aan ubad lahayn thumunkiina waxa qaadanaysa zawjo ubad ubad ubad la joogta marna zawj baa qaadanaya zawj iyo zawjana ma kulmi karaan masaladii malfuufa aynu kusoo tilmaanay mooyaane markaa wathumnu fi lmiraati laa yujaamicu hulhan walaa rubcan wagayru waaqicin oo halkaynu lahayn hulutku thumunku baan leeyahay wathumnu fi lmiraati thumunku dhaxalka dhexdiisa laa yujaamicu lama kulmo ama wathumnu wathulun laa yaxulan manzila sheekh jucburi la yidhaha wuxuu ihi thumun iyo thuluth meel guri ma wada degaan meel yacni dhaxal kama wada heli kartid haddaba waxa ayna jiraan